madasha hogaanka qaran oo ay ku midaysan yihiin dowlada federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka soomaaliya ayaa shirar kala duwan oo ay muddooyinkii dambe ku yeelanayeen magaalooyinka muqdisho kismaayo iyo garowe ayaa ugu dambeyntii isfaham ka gaaray nidaamka kala guurka ah iyo hanaanka doorasho ee ku imaanayso dowlada bedelaysa dowlada federaalka ee hadda jirta oo waqtigeedu ka harsan yahay muddada ka yar afarta bilood heshiiskan ay madasha hogaamiyaasha qaran gaareen horaantii bisha abril ee sanadkan ayaa soo afjartay isfahamwaa la xiriiray hanaanka soo xulista xubnaha baarlamaanka soomaaliya oo ka kooban aqal hoose iyo kan sare oo maamul goboleedyada qaar siiba maamulka puntland ay si weyn uga soo horjeedeen in lagu soo xulo nidaamka afar dhibic shan ay dowladihii hore ku imaan jireen cali xaaji xirshe oo kamid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa ka hadlaya aragtidiisa sida uu heshiiskan u arko intaan anigu ogahay haddaana waxba iga qarsoonayn weli ma maqal umana malaynayo maamul goboleed baarlamanka soo hordhigay oo ansixin ka doonaya oo maamul goboleedkii shuruudihiidii waan guutaday federaal baan ahay waxaan doonayaa in legitimacy ama sharciyeyn la isiiyo si aan mataqaanaa xuquuqda ummadda aan matilayo ee wakiilka ka ahay aan ugu qanciyo haddaana keeninna wax badan baa ka dhiman haddii ay wax ka dhiman yihiinna qof aan legitimacy lahayn ama sharciyad ku fadhin sharci ma soo saari karo sidaa daraaddeed waxay soo saaraan waxa weeye waa ra'yi ra'yigana waxay u gudbinayaan golaha wasiirada golaha wasiiraduna markuu ka qabto wuxuu u gudbinayaa baarlamanka baarlamanku wuxuu ka qabtana wuxuu madaxweynaha sidaasoo madaxweynaha saxiixiisu sharci ku noqonaysaa ma ku doodi karaan xaqna uma laha inay ku doodaan inay yidhaahdaan waxaan soo saarnay waxba lagama bedeli karo lama taaban karo waxba lagama samayn karo qodobada heshiiskan oo isla qodob ka mid ah uu sheegayo in baarlamaanka soomaaliyeed la horgeeyo si uu u ansixiyo ayaa hadda hor yaala baarlamaanka oo ay ka doodayaan inkastoo horey golaha wasiirada soomaaliya ay u meelmariyeen qodobada heshiiska xubno badan oo ka mid ah baarlamaanka federaalka siyaasiyiin iyo aqoon-yahano kale ayaa ka walaacsan qaabka heshiiskan uu u waafaqayo nidaamka iyo dastuurka dalka u yaala mudanayaal ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa u arka heshiiskan mid kasoo horjeeda dastuurka islamarkaana ka hor imaanaya gudoomiyaha guddiga dastuurka baarlamaanka xildhibaan maryan cariif qaasim oo ka mid ah xildhibaanada dhaliilsan heshiiskan ayaa sheegtay in boqolkiiba sagaashan heshiiskan uu kasoo horjeedo dastuurka dalka waxaa ku dhigan madasha boqolkii sagaashan waa waxaan dastuurka ogoleyn wuxuu kasoo horjeedaa qodobka lixdan iyo afaraad wuxuu kasoo horjeedaa qodobka toddobaatan iyo labaad wuxuu kasoo horjeedaa qodobka boqol kun iyo toban jeer intaasoo qobol qodob kasta marka waxa qodob qodobadaas ku yaala iyo waxa ku yaala maxay ahayd madasha go-aanka ay soo gaartay ayaa kala duwan waxay u kala duwan yihiin for example qodobka lixdanaad muddo cayiman oo baarlamaanka siinaya oo ah in baarlamaanku uu dhammaado sagaal iyo tobanka agoosto ee sanadkan waa afar sanaa ku dhigan qodobkaas marka haddii la yidhaha laba bil halasii saa'idiye iyo sida hadda prime ministerka uu sheegay iyo whatever hala saa'idiye hadduu yidhaahdo waxay jebinaysaa qodobkaasaa jabayo in wax laga qabta ay tahay qodobka lixdan iyo afaraad asna wuxuu ka hadlayaa xildhibaanada in lagu soo doorto hal cod iyo hal qof in lagu soo doorto waa tii ayadana layidhi waxaa lagu soo dooranaa habkii afar dhibic shan ayaa lagu soo dooranaa qodobkaas isna waa jabsan yahay hase ahaatee xildhibaan ibraahim isaaq yarow oo ka mid ah xubnaha ogol in la ansixiyo heshiiskan ayaa sheegay in loo baahan yahay in la meel mariyo maadaama waqti badan lagu bixiyey qorshaha xukuumadda na soo hordhigtay ama baarlamaanka ay soo hordhigtay waa qorshe ilaa xad tafaftiran oo ku yimid heshiis xukuumadda ay qeyb ka tahay oo madaxda hogaanka siyaasadda dalka ay gaareen ama madasha hogaanka sare ee dalka ay soo gaareen ummadda soomaaliyeedna ay ka wada dhirigsan tahay dhammaan ujeedooyinka iyo sababta keentay in qorshahaasi muxuu ahaa uu halkan soo gaaro oo maanta baarlamaanka u horyaalo abukaate cabdirisaaq cali doore oo ka mid ah sharciyaqaanada soomaaliyeed ayaa qaba in qodobada kasoo baxay madasha qaran uu yahay heshiis siyaasadeed oo xal lagu raadinayo sidaa daraaddeedna aanu wax badan laga bedeli karin sabab golo la keeni karo ama culudaar noqonaysa ama dadka soomaaliyeed dhegahooda in la maqashiiyo istaagsha ma ahan dastuurka arrintan diidan marka anagu ma taabanayno mas-uuliyadooday kamid tahay dastuurka inay wax ka bedelaan mas-uuliyadooday kamid tahay dareenka shacabka qawaaniinta iyo go-aamada ay gaarahayaan inay ku fariisiyaan marka sidaas waxaad leedahay waa qodobadan soo baxa qodobo siyaasadeed waxaa lagu raadinaya oo oo dastuuri inay u bedelaan ayaga hawshooday kamid tahay waa kaa wixii farsamo aana dad yaqaan waa buuxaan way- way hawlgashan karaa dadka soomaaliyeed un bay hawlgashan karaa waa kaas ah. wax wax dhib le meesha ma jiro sidoo kale qodobada la xiriira soo xulista xubnaha baarlamaanka ee aqalka hoose iyo kan sare oo uu yeelanayo dalku ayaa ah mid muran badani ka jira qaabka loo hirgelinayo iyadoo heshiiska lagu sheegay in laba boqol shan iyo toddobaatanka xubnood ee aqalka hoose lagu soo xulayo habbeeleed iyo mid deegaan ayna soo xulayaan odayaal dhaqmeedkii boqol shan iyo soddonkii soo xulay baarlamaanka hadda jira islamarkaana ay saxiix rasmi ah ku yeelan doonaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada halka aqalka sare xubnaha u tartamaya ay soo magacaabayaan golaha wasiirada ee dowlad goboleedyadu islamarkaana dowlad goboleedyadu u codaynayaan cali xaaji xirsi ayaan weydiiyey sida beel ka mid ah beelaha soomaaliyeed oo degan ugu yaraan saddex maamul goboleed ay xubnaheeda baarlamaanka usoo xulanayso iyo madaxweynaha maamul ee saxiixaya waa dad doonaya inay sirbus- sirbursi sameeyaan haddii taa aanay ahayn waa saddex qodob waxaana ama garasho la'aan baa jirta ama dad sirbursi doonayaa samaysta ama dad lugooyo oo inaan waxba hagaagin jecel ayaa arrimahaas hor marka la doonaya in la- la qal- en maraqa la kharibo ma- ka- kariyayaal badan baa loo yeedho niba guunidiisa cusbada ugu shubaa hadduu ku shubo maraqii uu fasidaya aniga meesha waxaan ka arkaa in la fasidiye maahina wax kale inaanay jirin xikmad ma leh maqaamka magaalada muqdisho oo aan heshiiska lagu soo hadal qaadin ayay dadka degan muqdisho u arkaan inay tahay in dowladda federaalka ay u cadayso cabdulaahi axmed siyaad oo ka mid ah siyaasiyiinta oo dirasa arrimaha soomaaliya ayaan weydiiyey waxa ugu wacan in gobolka banaadir la hareer maro een lax walba waxaa la yidhaha laxda shililkay sartaa lagu qalaahaa la yidhi dadka een gobolka banaadir iskale oo asal ahaan loo yaqaano ayaa meesha yaalla ayagaa isdhigeen in la yidhaahdo een wax mudnaana male een wax xisaabtana male aqal sare lagu dari maa wax yacni wax priorityya male ayagaa isdhigay meeshaasi ayagay ku xiran tahay inay ummadda haddii halaagsamaysan ila halaagsamaan haddii nacfaysan ila nacfiyaan maanta lama socdaan lama jaan qaadayaan wax priority male dad qofka wuxuusan aqaanin hadduu maamulo dhib lee ka imaanayo dadaan ehel u heen ayaa maamulay waxaan sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka qaranka batuule axmed gaballe ayaa aragtideeda maqaamka magaalada muqdisho oo aan heshiiska lagu soo hadal qaadin sidaan u dhigtay waa inaad u halgantaa waa inaad ka shaqaysaa waa inaad mataqaanaa ka miro dhalisaa haddii laakiin laidhaha gobolka banaadir waa dulman yahay oo waa laga tegey dadkii deganaa ama maaragtay eh, mas-uulka ka ahaa aysan u istaagaynin inay arrintaa u dagaalamaan oo xaquuqdooda raadsadaan oo dowladnimadooda mataqaanaa gobol ahaan u dhistaan hadday cid inta u keento usoo dhoobdhoobaysaa ma jirto waa waajib iyagay saaran tahay waxaa laga rabaa inay ka shaqeeyaan waxaa laga rabaa inay u istaagaan in adiga oo ugu yaraan saddex milyan ah aad cod yeelan weydo waxay taasi keenaysaa in adigii laftigaaga aadan mas-uuliyadaadii iyo wixii lagaa rabay inaada qaadanaynin intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa qeybta koowaad qodobadii kasoo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee lagu go-aamiyey hanaanka doorasho sanadkan labada kun lix iyo tobanka iyo waxa qodobada ay ka dhigan yihiin